bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bعdu qala اlimam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah tacalى أhbarna mحamed bn slmة wاlxariث bn miskin qira'aة عlyh وأna asmع wاllafd lah ay lilxariث can ibni اlqasim qaala xadaanii malik can ibni shihaabin wahuwa الzuhriyu can curwata bni الzubayr can cabdiraxmaan bni cabdin اlqaariy qaala samictu cumara bna اlkhaطaab radia allahu canhu yaquulu waxaan ku dhex jirnay marka baabkii baabu jaamici maa jaءa fi اlqiraa'a markaa cumar waxaan maqlay buu le cabdiraxmaan wuxuu leeyahay cumar baan maqlay yaquulu isagoo dhahaya samictu hishaam bnu xakiim hishaam bnu xakiim ayaan maqlay yaqra'u suurata alfurqaan isagoo aqrinayo calaa gayri maa aqra'uhaa calayhi sida aan ku aqrinayo si ka duwan isagoo u aqrinayo wa kaana rasuulu llahi sal l slam nebiguna wuxuu ahaa aqra'aniiha inuu i aqrisiiyey uu isagu i baray fakidtu waxaan ku dhowaaday acjalu inaan degdego calayhi aan korkiisa ku degdego uma amhaltuhu waa iska sugay xataa insarafa ilaa uu salaadii ka baxay uma lababtuhu biridaa'ihi go-iisii ama cimaamadiisii go-i ayaan kusoo qabtay yacnii yuqaalu waxaa la yidhaha lababtu الrajula idaa jacalta fii cunuqihi thawban daad qoorta aada maro uga soo qabato ayaa waxaa la yidhaha lababtu rajula waa meesha marka soomaalida kuleetiga ay ka dhahan oo kala ho yani kuleetigiaan kusoo dhegay waay qofka markuu wax ku haysto inuu qabto ou rabo kuleetiga ayuu ku dhagayaa marka maradiisii go-iisii baan kusoo qabtay fajiئtu bihi rasuula اllahi sal ly slam nebigan ula imid faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah inii samictu hada kan ayaan maqlay yaqra'u suurata اlfurqaan isagoo aqrinayo calaa gayri maa aqra'taniiha sidii aad ii aqrisay si ka duwan faqaala lahu rasuulu اllahi sal l slama nebigu wuxuu yihi iqra' aqri faqara'a alqira'ata ayuu aqriyay allatii samictuhu yaqra'u aan maqlay inuu aqrinayo faqaala rasuulu llahi sal l slam haakada unzilat sidaa ayaa lagu soo dejiyey uma qaala lii iqra' faqara'tu faqaala haakada unzilat ina hada alqur'ana unzila calaa sabcati axrufin faqra'uuha maa tayasara minhu wixii idiin fududaada ku aqriya wabihi wbilisnaadi qaala akhbaranaa yunus bn cabdilaclى wahuwa sadafiyu qaala xadaana bnu wahbin wahuwa almisriyu qaala akhbaranii yunus wahuwa bnu yaziid alayliyu can ibni shihaabi qaala akhbaranii curwat bn zubayr ana almiswar bna makhramata cabdaraxmaan bna cabdin ilqaariya ahbarahu waa laba had anahumaa samica cumar bn alkhaaab radia allahu canhu yaquulu samictu hishaam bna xakiim yaqra'u suurata alfurqan fi xayaati rasuuli اllahi sal l slam fastamactu liqiraa'atihi baan dhegaystay faidaa huwa yaqra'uha calaa xuruufin kahiiratin xuruuf badan ayuu aqrinayaa lam yuqri'niiha rasuulu llahi sal l slam nebiga uunan i aqrisiinin fakidtu waxaan ku dhowaaday markaa usaawiruhu inaan ku boodayo fi salaati salaada dhexdeedaan ku dhowaaday inaan ku boodaba fatasabartu waa isa sabarsiiyey xataa sallama ilaa uu salaamo noqsaday falamaa sallama markuu salaamo noqsaday lababtuhu biridaa'ihi maradiisaan kusoo jiiday oo kusoo qabtay faqultu man aqra'aka hadihi suura suuraddan yaa kuu aqriyay alatii samictuka taqra'uhaa oo aan ku maqlay inaad aqrinaysid qaala aqra'aniiha rasuulu llahi sal l slam nebiga ay aqrisiiyey oo i baray faqultu kadabta waad geftay baan ihi fawallahi ina rasuula llahi sal l slama huwa isagaa aqra'anii hadihi tan i aqrisiiyey asuurata ah alatii samictuka taqra'uhaa fandalaqtu bihi waan la tegay aquuduhu ilaa rasuuli llahi sal l slam ana u hogaaminaya nebiga faqultu yaa rasuula allah inii samictu hada kanaan maqlay yaqra'u suurata alfurqaan isagoo aqrinayo calaa xuruufin xuruuf ku aqrinayo lam tuqri'niiha aadan i aqrisiinin wa anta aqra'tanii suurata alfurqaan adaana aniga ee akhrisiiyo i baray faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yihi arsilhu yaa cumaru cumarow iska sii daa iqra' yaa hishaam aqri faqara'a calayhi alqiraa'ata ayuu aqriyey allatii samictuhu yaqra'uhaa tii aan maqlay markii hore inuu aqrinayo qaala rasuulu llahi sal l slam haakadaa unzilad sidaas ayaa lagu soo dejiyey uma qaala rasuulu llahi sal l slam iqra' yaa cumar cumarow adigana aqri faqara'tu alqiraa'ata alatii aqra'anii tii uu nebiga i baray baan ana akhriyey qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam haakada unzilad uma qaala rasuulu llahi sal l slam ina hada alqur'ana unzila calaa sabcati axrufin faqra'uu ma tayasara minhu wabihi qaala akbarana mxamed bnu bashaar qaala xadaana mxamed bnu jacfar gundarun qaala xadaana shucbatu can ilxakm can mujaahidin can bni abi leyla can ubay bni kacbin ana rasuula اllahi sal l slam nebiga kaana wuxuu ahaa cinda adaati bani gifaar reer bani gifaar meesha biyahooda ay ku hooraan yani wartooda warta adaa marka waa mustanqac mustanqaca maa'ihim waa meesha biyahoodu ay ku hooraan oo ay biyaha galaan warta ama balliga ah ayb aladaatu almaa lmustanqac weyaan ama daad ha keeno ama roob iyo wax lamid a ku yimaadaan ayb jamceeduna marka waa adawaat marka la jamcinayo adawaatun ayaa waa la wada fadxina adawaat daad hamzada iyo daadka iyo waawga waxaa kaloo lagu jamciyaa wa adan adanna waa lagu jamciyaa faataahu jibriilu jibriil baa u yimid calayhi الsalaam faqaala in allaha yamuruka alla wuxuu ku farayaa an tuqri'a ummataka alqur'aan inaad ummadaada qur-aanka akhrisiisid calaa xarfin hal xaraf inaad ku akhrisiisid qaala waxa uu yidhi as'alu allaha ilaahan su-aalanayaa mucaafaatahu caafintiisa wamaqfiratahu dembi dhaafkiisa wa ina ummatii ummadeyda laa tudiiqu dalika ma awoodeysa kaas yani hal xaraf ha ku aqriyaan haddii la yidhaha qur-aankiina uu cusub yahay oo markaas yani ayaga uu ku cusub yahay ee ayaguna ay qabaa'il badan u kala dhasheen oo lahajaad kala duwan ay leeyihiin waa ku adkaanayaa macnaha ayb ma karayaan marka in dhowr marka ruqso badan say u helaan in marka laha luqaadka ay ku aqrinayaan isagoo carabi ah in haddana wasci loo sameeyo uma ataahu haaniyata mar labaad buu u yimid faqaala in allaha ya'muruka an tuqri'a ummataka alqur'aana calaa xarfayni inaad laba xaraf ku aqrisiisid qaala wuxuu yidhi as'alu اllaha mucaafaatahu wamaqfiratahu wa ina ummatii laa tudiiqu dalika yani arrintan allah sidaa ku amray ee nebiga ummadeyda ma awoodeyso inuu iska dhaho diida ilaahay dembi dhaafaan su-aalanayaa iyo caafine ummadeyda ma awoodeyso waa kala fiican yihiin marka yacnii muqadamo loo sameeyo hadalka ayb oo laga soo hormariyo yani dembi dhaaf dalab iyo ku hormariyey markaasuu dalabkiisi dhiibtay marka nebiga sala allahu calayhi wasalam uma ataahu ahaalitata buu yimid faqaala in allaha yamuruka an tuqri'a ummataka alqur'aana calaa halaaثati axruf saddex xaraf faqaala as'lu اllaha mucaafaatahu wamaqfiratahu waina ummatii laa tudiiqu dalika uma jaaءahu raabica faqaala mar afaraaduu yimid faqaala in allaha yamuruka an tuqri'a ummataka alqur'aana calaa sabcati axruf toddoba xaraf fa ayumaa xarfin xarafkii oo qara-uu calayhi ay ku aqriyaan korkiisa faqad asaabuu way asiibeen yacnii toddobo xaraf ayuu kusoo degaa waxaa la aqrinaa waa qur-aan marka munazal ah dabcan ayb ee qofku sida uu rabo iskaga aqrin maayo wabihi qaala akbaranii camr bnu mansuur qaala xadaanaa abu jacfar bni nufaylin wahuwa cabdullaahi bni muxamed annufayliy qaala qara'tu calaa macqilin waa macqil bni cubaydillaahi aljazariy saduuqun yukhdi imaamu nasaa-ina waxa uu yidhi macqil bnu cubaydillaahi laysa bidaka alqawiy yani saa uma xoog badna ninkaa ayb can cikrimata bni khaalidin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin can ubay bni kacbin qaala aqra'anii rasuulu llahi sal l slam suuratan nabiga suurad buu i akhrisiiyey fa bayna ana xilli aniga fi lmasjidi aan masaajidka dhexdiisa jaalisun mid fadhiya aan ayan fadhiyo id samictu rajulan nin baan maqlay yaqra'uhaa aqrinayo suuraddii yukhaalifu qiraa'atii qiraa'adeyda ou khilaafayo faqultu lahu waxaan ku yidhi man callamaka hadihi suurata yaa ku baray suuraddan faqaala wuxuu yidhi rasuulu llaahi faqultu waxaan idhi laa tufaariqunii ifaaruqi maysid xataa naأtiya rasuula اllahi sal ly slam ilaa an nabiga u imaano faataytuhu waan u imid faqultu yaa rasuula allah ina hada khaalafa qiraa'atii ayuu khilaafay fi suurati alatii callamtanii suuraddii aad i bartay qiraa'adii aad igu bartay buu khilaafay faqaala rasuulu llahi sal l slam iqra' yaa ubay aqri faqara'tuhaa waan aqriyay faqaala lii rasuulu llahi sal l slam axsanta waad hagaajisay buu yii uma qaala lirajuli buu ku yidhi iqra' faqara'a fakhaalafa qiraa'atii qiraa'adeydii buu khilaafay faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam axsanta uma qaala rasuulu llahi sal l slam yaa ubay inahu unzila alqur'aanu inahu shanigu waxa uu yahay unzila alqur'aanu qur'aankii baa lasoo dejiyay calaa sabcati axrufin toddoba xaraf korkooda xaal uu ku yahay kulluhunna dhammaantood shaafin weeyaan kuwa wax shaafinayo oo dhammaantood marka waxay qiraa'o walbaa waxbay daaweyneysaa oo shifaau lqalbi wa shifaau lbadan labadaba waa laga helaa kaafin way ku filan tahay mid kasta oo hal qiraa'o haddaad aqriso ta kale waa kaaga filan tahay oo yacni inaad toddobadiiba ilaa ilaa wada aqrisa maahane mid haddaad ka aqriso kugu filan oo ta kale waa kaaga filan tahay wa bihi qaala akhbaranii marka xadiidkan macqil bnu cubaydillaahi baa ku jiro isagana marka warkaas ayaa marka la geliyey ayb wbihi qaala akhbaranii yacquub bnu ibrahim wahuwa dowraqiyu qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidin اlqaطaan can xumaydin can anas can ubayin qaala marka xumayd waa xumayd bn abi xumayd aطawiil can anasi can ubayin qaala maa xaaka fii sadrii maa xaaka yacnii ma saamaynin fii sadrii laabteyda dhexdeeda ay shakun wax shaki ah qalbi nafsadeyda dhexdeeda ma saamaynin mundu aslamtu intaan islaamay ilaa annii qara'tu waxaan akhriyey laakiin aayatan aayad baan akhriyay wa qara'ahaa aakharu ku kala akhriyay hayra qiraa'atii buu akhriyay arrintaa laabteeda waxbay ku beertay oo shaki bay igelisay faqultu waxaan idhi aqra'aniihaa rasuulu llahi sal l slam nabiga ee akhrisiiyey wa qaala alaaqaru aqra'aniihaa rasuulu llahi sal l slam faataytu nabiya sal l slam nabigaan u imid faqultu yaa nabiy allah aqra'tanii aayata kada wakada yaad ii akhrisa qaala nacam waqaala alaakharu alam tuqri'nii aayata kada wakada miyaadan ii akrinin qaala nacam ay bala ina jibriila wamika-iila calayhima asalaam atayaanii waa ii yimaadeen faqacada jibriilu can yamiinii jibriil midigteyduu fadhiistay wamika-iiluna can yasaari bidixdeyduu fadhiistay faqaala jibriilu jibriil wuxuu yihi iqra'i lqur'aana qur-aanka aqri calaa xarfin qaala mika-iilu mika-iil wuxuu yihi istazidhu ziyaado dalab xataa balaqa sabcata axrufin ilaa uu gaaray fakullu xarfin xaraf kasta shaafin kaafin ayb intaan marka axaadiidtan oo dhan wuxuu uga hadlayaa oo ku jirto qur-aanku inuu calaa sabcati axruf kusoo degay toddobadaana marka shalay aan ka hadalnay iyo macaanideeda iyo waxa laga wado hadday marka qiraa'ada sanad tawaatura ay leedahay musxaf cuhmaan ay waafaqayso rasmigiisa luqada carabiga ay wej ku leedahay waa la aqbalaa marka salaadna waa lagu dukan karaa wixii aan intaa ahayn oon saddexdaas hadda aan lahayn waxaa la yidhaha qiraa'aad oo shaad ah waay kuwaasi marka salaad in lagu aqriya ma bannaana laakiin tafsiir iyo waa geli karaa haday maalan qiraa'ada shaadka ay ziyaado ku darto ziyaadaduna ay tafsiir iyo keeni karto wax waa lagu fasiran karaa leanna xadiidka aaxaadka ah ee kama hooseyso iyada dabcan wabihi qaala ahbaranaa qutaybatu can maliki can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slama qaala mahalu saaxibi اlqur'aani qur'aanka ka u saaxiibkaa tusaalihiisa kamahali saaxibi اlibili geel saaxibkii oo kalow almucaqalati ee la dabray geel la dabray qofkiis oo kale wa idaa caahada hadduu ka warqabo calayhaa korkeeda uu hadba kusoo noqonayo ka warqabo amsakahaa waa haysanayaa wa in atlaqahaa hadduu sii daayo uunan ka warqabinna dahabad waa tegaysaa yacnii geelaasi la dabraday wuxuu u baahan yahay in laga warqabo hadba la kormeero oo laga warhaayo qur-aankiina marka wuxuu rabaa in mar walba laga warhaayo oo yacni qofku haddii uunan qur-aankii aqrinin aqrinin waa ka dhumaa marka marka macnuhu waxay tahay sida qofku yacni geelaas ama neefkaa dabrani uu isku dayaayo inuu u baxbaxsado u fakado oo uu dabarka uga fakado uu isku dayaayo ayaa qur-aankuna qofka uu uga fakanayaa haddii uunan ku dadaalin tacaahudkana waxaa la yidhaahdaa waqtigaaga inaad ku badiso oo hadba aad ka warqabto oo aadan ka hijroonin yacni cahduka bihi an yakuuna qariiban waqtigaaga qur-aanku inuu ku dhowaado waay marka ayb marka culimadu waxay yidhaahdeen ugu badnaan laba bilood markay ugu badan tahay laba bil marka la yidhaha maalinkiiba qofku muxuu aqrinaa jus barkiis waa xisib haddii uu dhaafo oo laba bilood uu dhaafo tacaahud ma jiro juskana waa fiican yaho soddon uu ku dhammeeyo labadana marka waa fiicantaho shan iyo toban beri uu ku dhammeeyo waxaana waa saddexdana waa fiican tahay toban beri sida ay ugu badnaayeen salafku waxay u badnaayeen toddoba maalmood inay ku dhammeeyaan ama lix lix marka haddii la yidhahdo waa shan jus toddoba haddii la yidhaahdana waa tasbiican hadda la sameeyo subacyaalkan toddobada subac ee qur-aanka oo maalmaha lagu lagu cabiray taasay u badnaa jireen marka shan lix maalmood toddoba maalin lama dhaafaynin sida ugu badan haddii la waayo ugu yaraan uun inaad jus maalinka akhrisato inaadan markaas ka daalin ayb saddex maalmood ka yar in lagu dhammeeyana waa laga roonya oo qofku hadduu saddex maalmood ka yar ku dhammaynayo tadaburkii iyo waa yaraana boobsiis ayay noqone haddana salafkii waxaad arkayga qaar laga soo guurinayo inay qur-aanka maalin ku dhameey ku dhameey jireen iyo ayaad arkay dadka tadaburkooda isku mid ma aha marka ninba macnaa fahamkiisii iyo waxfiirintiisii iyo dadku isku mid ma aha ayib howlaha ay dadka ku jiraan laftoodana isku mid maaha qofkii qaadi ah mufti ah haddana yacni mudaris ah maalan iyo isku mid maaha qofka aan howlahaas biloo dirin oo kani marka yacni ashqaal badan marka kan ashqaasha badan inuu lix maalmood toddoba ku dhammeeyo kale waa macquul midka aan shuqul badnayn oo isagoo howlahaas wadaaiftaas aynan u oolin isagoo kale marka inuu badsado ayb wbihi qala ahbaranaa cimran bnu musa qala xadaana yaziid bnu zurayc qala xadaanaa shucbaة can mansuuri can abi waa'il can cabdillaahi can الnabiy sal l slama qaal abu waa'il waa shaqiiq bnu slma bisa maa liaxadihim bisa maa bisa shay-u shay baa baas lahaaday liaxadihim midkood u sugnaaday waa maxay marka waxa baas kale almaqsuusu bidami arrinta marka la eedeynaya ee lacaynaya waxay tahay an yaquula qowlu rajuli qofku inuu yiraahdo waayo nasiitu waan iloobay aayata kayta wa kayta aayad heblaayo iyo heblaayo ayaan hilmaamay inuu yiraahdo bal ee huwa isagu nusiya waa la ilowsiiyey marka waa la ilowsiiyey iyo waa hilmaamay maxay kale tahay culimada waxay leeyihiin min baabi taxsiini lafdi waayo qofka ereyga uu ku hadlaayo inuu wanaajiyo anaa iloobay markaad tiraa nasiitu aad tiraahdid meeshaa waxaa ka muuqanaya ihmaal dayacaad inaad dayacday qur-aanka a ka muuqanaya war fiican maaha marka laakiin haddaad tiraa nusiitu waa lay hilmaansiiyey iyadaa xoogaa edeb ahaan roon sidaasay yihaahdeen amase waxaa la yidhi da gaaladiibaa marka waxaa la yidhi nasullaha fa nasiyahum alle amarkiisay ka tageen inuu gaaladii shabaha la diidaa qofkii muslimka ahaa marka marka nasiitu inuunan isticmaalinayn nusi yacnii inuu yidhaha nusiitu nusiitu waa lay hilmaansiiyey oo kale ayib istadkiru lqur'aana qur-aanka yacni mudaakareeya oo mudaakaradiisa iyo kawarqabkiisa yani dalba istadkiruu alqur'aana yani qur-aanka xusuusta waa see lagu xusuusanaa in la aqriyo mar walbo la mudaakareeyo fa inahu qur-aanku asracu waa ka deg deg badan yahay tafasiyan baxbaxsashada min suduuri rijaali uu ka baxsado ragga laabahooda min annacami waa kaga fakasho badan yahay xoolaha min cuquulihi yacni dabarkeeda ay ka fakato ayb tafasiyan marka ashaddu khuruujan yuqaalu waxaa la yidhaha tafasaytu min almri tafasiyan idaa kharajta minhu haddaad ka baxsato ka baxdo watakhallasta ibnu latiir fi nihaaya sidaasuu yidhi marka meesha waxaa ku jira marka qofku inuu qur-aanka mar walba uu ka warqabo si aan uga fakanin ama aan looga qaada looga qaadin dabcan qur-aankii qofka inuu iloobana waxaa keenaya waa madyaco iyo dayac uu ku dhacay sida qaalibkaa taasaa keena dayacaasi marka hadda waxaa weeya inuu ka ilaaliyo ayb wardina inuu uleeyahay habeenkii qabayla alfajri inuu wardi qur-aan ah uu leeyahay wardigaas ama miduu ku tukanayo ha noqoto ama mid uu akrinayo waqtigaas ha noqoto maxaa yeele qur-aanka habeenkii la aqriyo waa yacni tadaburka iyo fahamka iyo asaa u dhow ayb ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qiilan mashquulka dadka iyo dadka dhibkooda iyo maalintii iyo howlahanna waa uga fakanaya oo hadduu waqtigaas akriyo waxaa laga yaabaa wuxuu ka mashquuli lahaa inuunan ka mashquuleynin ayb qaala baabu lqiraa'ati fii rakcatay lfajri fajarka labadiisa ragco qiraa'adeeda waxaa ku yimid cadayntiisiibu u baab yahay wabihi qaala akhbaranii cimraan bnu yaziida qaala xadaanaa marwaan bnu mucaawiyata alfazaariy qaala xadaanaa cuثmaan bnu xakiimin qaala akhbaranii saciid bnu yasaar wuxuu la dhashay caطaa bnu yasaar iyo sulaymaan bnu yasaar ana bna cabaasin ahbarahu ana rasuula اlahi sal l slm kaana yaqra'u wuxuu ku aqrinayay fii rakcatay اlfajri fi luulaa midda horo minhumaa iyaga ka mid ah alaayata alatii fi lbaqara quluu aamanaa biاllah ilaa aakhiri اlaaya wafi lukhraa midda dambena aamanaa biاllahi washhad biana muslimuun suuratu ali cimraan qul yaa ahla اlkitaabi tacaaluu ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum aayaddaas ayb anlaa nacbuda ila اllah walaa nushrika bihi shayئa wla ytakida bacduna bacda arbaaba min duni illahi fain tawallow faquluu ishhaduu biana muslimuun maya midda kale cafan taas ma aha waa midda kale ee iyadana suuratu ali cimraan ku jirta oo falamaa xasa ciisa minhum lkufra ayb taas ujeeda meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa in salaada qiraa'adeeda lasoo qabsan karo aayad suurad ku dhex jirta in lasoo qabsan karo oo sidaa lagu tukan karo suuradda in la bilaabo un qasab shardi ma aha suurad dhexda in laga soo qabsan karo aayad ku jirto laguna tukan karo wixii salaadaha sunnada ku bannaanna faradkuna waa ku bannaan yihiin ayib waa dhici kartaa marka khilaaful owla in la yidhaahdo maadaama nebigu ounan u badnaa jirin sida yacnii oo hal mar un uu sameeyey sida hadda halkan oo kale ka muuqanayso waa laga fiican yahay waa la dhihi karaa laakiin ma bannaana wax la yidhaahdo ma aha qaala baabu lqiraa'ati fii rakcatay lfajri biqul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allah waxad lagu aqriyo wbihi qaala akbarana cabdالرaxmaan bn ibrahim duxaym qala xadaثna marwanu qala xadaثna yaزيid bnu kaysan can abi xaazimi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slm qara'a fi rakcatay اlfajri qul yaa ayuha اlkafiruun wqul huwa اllahu axad markuu soo kaco marka labada ragcee fajrka ka horeysa uu dukanaya labadan suuraduu ku aqrinayaa labadan suurad marka towxiid ayay xambaarsan yihiin midna towxiid اlasmaa wاsifaat ayaa ku jiro midna towxiid اlcibaada ku jiro albaraa'atu min ashirki baa ku dhex sugan noloshaada marka iyo soo kicitaankaaga waxaad ku bilaabaysaa marka towxiid ayb marar badanaana la sunneeyaa labadan suuradood salaado badan baa lagu sunneeyaa waxaa ka mida riwaayaadka qaar ay ku timid maqribka labadan ragcee ka horeysa iyo rakcatay dawaafka dawaafka labada ka dambeysa iyo marar badan baa la doortay in la aqriyo labadan suura macani weyn baa marka ku jirta baabu takfiifi rakcatay lfajri fajarka labadiisa ragco fududeyntooda in la fududeeyo wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibrahim qaala akbaranaa jariiru can yaxya bni saciidi can moxamed bni cabdiraxmaan can camrata can caaishata radi allahu canha qaalat in kuntu inhu shaniya kuntu waxaan ahaa la araa rasuula اllahi sal l slam nabiga inaan arkaayay yusalii racatayn ragcatay اlfajri isagoo fajarka labadiisa ragcad dukanayo fayukhafifuhumaa waa fududeynaya xataa aquula ilaa aan dhaho aqara'a fiihimaa biumi اlqur'an faatixada talow maku aqriyey yani inay faatixada ma aqriyey isdhahdo waxaa keenaya salaaddii inuu fududeeyo soo maha marka sunnada sunnatu lfajri fajarka sunnadiisu waxa ay tahay in la fududeeyo takfiif oo aan markaa yacni la dheeraynin tarjamada iyo marka xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir baabu lqiraa'ati fi subxi biruum salaada subax suurat ruum ku aqrinteeda wixii ku yimid suurat ruum in lagu aqriyo salaadii subax wbihi qaala akbarana mxamed bnu bashaar qaala xadaana cabdالraxman qaala xadaana sufyaan can cabdilmalik bni cumayr sufyaan waa thawri can shabiibin abi rawx shabiib bnu nucaym abu rawx ibnu xajar waxa uu yihi hiqatun laakiin isaga ninkaa abu rawx war baa ku jiro ayb oo twhiiq muctamada ma leh ibnu xibaan unbaa towhiiqiyey qaarkoodna waxaa dhici karto inay riwaayo xariis ibni cusmaan ayaa isaga wax ka wariyey xariisna abu cubayd al-ajuri sida abu daawuud uu ka wariyey abu daawuud baa wuxuu yihi shuyuukhu xariis ibni cuhmaan kulluhum hiqaat xariis ibni cuhmaan shuyuukhdiisa kulligood waa hiqaat arrintaa marka towhiiq oo iska maahan yacni xoojin u baahan waayo dabcan waa towhiiq xoojin u baahan oo nisbi iska ah ibnu lqaطaani ilfasi isaga wuxuu yihi laa tucrafu lahu cadaalatn can rajuli min asxaabi الnabiy sal l slama can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama anahu salaa salaata subxi buu tukaday faqara'a الruuma suurat الruum ayuu akriyey faltabasa calayhi waa ka dheeh galay marka korkiisa alqiraa'ata ka dheeh gashay faltaba faltubisa mau idiin dhigaa faltabasa calayhi waa ka dheeh galay yani faltabasat ilqiraa'atu calayhi qiraa'adii baa marka isaga ka dheeh gashay falamaa sallaa markuu tukaday qaala wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu waa maxay yusalluuna macanaa annaga nala tukanayaan laa yuxsinuuna duhuura dahaaro qaadashada aan wanaajinaynin fa inamaa yalbisu calaynaa waxaana dheehgelinayo alqur'aana qur-aanka waxaa naga dheehgelinayo ulaa-ika kuwaas haddii marka bani aadamka suxbadiisa saameyn inay diintiisa ku yeelanayso xadiidka tusaan nebigu markii qiraa'ada ay ka dheeh gashay war waa maxay buu yidhi dad baa gadaasheenna ku dukanayo aan dahaarada soo hagaajinaynin iyagaa qur-aanka naga dheehgelinayo marka hadda meeshii xumaan marka maxaad u malaynaya dee dembi intaa ka weyn khiyaano iyo qishi iyo yacni kabaa-ir la dabaasho iyo haddii dad nooca masaajidka ay soo galaan ama qofka uu saaxiib la noqdo maalan ee barako badan baa ka dhumaysa un dadka waxyaabaha marka barakadu ay ku tagto waxaa ka mida dunuubta ayb xadiidkan marka isnaadkiisu warar badan khilaaf badan baa ku dhex jiro riwaayada sufyaan iyo midda shucba ee iyada shucba waa laysku khilkhilaafay isaga laakiin riwaayo shucba laga warinaya midda sufyaan waafaqayso marka riwaayatu sufyaan iyo midaas shucbe ee isaga waafaqayso ayaa ugu asaxsan ibnu xajarna tarjamada shabiib fi tahdiib tahdiib riwaayadan sufyaan buu rajaxay ayb xadiidkanna marka sidaasuu raajix ku yahay marka macalushaahidka in suurat ruom fajarkii lagu aqrinayo marka in labadii ragco oo u kala qaybsanaya saasay badan tahay qaala baabu lqiraa'ati fi subxi bsitiina ila lmia lixdan ilaa boqol aayadood in lagu aqriyo wabihi qaala aqbaranaa moxamed bn ismaaciil bni ibraahim huwa bnu culaya ismaaciil bnu culaya dhalay qaala xadaanaa yaziidu huwa bnu zurayc qaala aqbaranaa sulaymaan taymiy can sayaarin yacni bna salaamata can abi barzata ana rasuula اllahi sal l slam kana yaqra'u fi salaati اlghadaati bsitiina ila lmia ayuu aqrinayay xadiidkan waana soo marayna qaala baabu lqiraa'ati fi subxi biqaaf salaadii subax in suuratu qaaf lagu aqriyo wabihi qaala akbaranaa cimraanu bnu yaziida qaala xadaanaa bnu abi rijaal huwa cabduraxmaan bn abi rijaal almadaniyu saduuqu rubama ahda can yaxya bni saciidi can camrata can umi hishaami binti xaariata bni nucmaan qaalat waxay tihi maa akhadtu qaaf wاlqur'aani اlmajiid ilaa min waraa'i rasuuli llahi baan ka qaatay nabiga gadaashiisa sal l slam kaana yusallii biha fi subxi salaada subax ayuu nabiga ku dukanayey sulaymaan bnu bilaal iyo yaxya bnu ayuub waxay khilaafeen cabdiraxmaan bnu abi rijaal oo sulaymaan bnu bilaal iyo yaxya bnu ayuub waxay wariyeen can yaxya bni saciidin bihada lisnaadi waxayna dhaheen yaqra'u biha cala almimbari fii kulli jumcatin waxaan kaga bartay mimbarka korkiisa jumcadii buu ku aqrin jiray marka labadaa raawi sulaymaan iyo yaxya bnu ayuub labadooda riwaayo muslima saxiixiisa kusoo saaray marka labadooda yay khilaafeen ibnu abirijaal ibn abi rijaalna maxaan ku sheegnay saduuqun rubama akhda'a hada min khada'ihi marka ayb wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin wamaxamed bn cabdilacla wlafdu lahu qaala xadaanaa khalidu can shucbata can ziyaad bni cilaaqata qaala samictu camii yaquulu salaytu maca rasuuli اllahi sal l slam subxa ayaan la tukaday faqara'a fii ixda rakcatayni labada ragco midood wuxuu ku aqriyey wannahla baasiqaat qaala shucbatu falaqiituhu waan la kulmay yow la kulmaana ziyaad ibnu cilaaqa falaqiituhu fi suuqi baan kula kulmay fi zixaami meel markaa yacni zaxme iyo ciriiriga dhexdiisa fa qaala wuxuu yidhi markaa dambe uu xadiidka ii sheegay qaaf yani fa qara'a fii ixda rakcatayni qaaf qaaf marka muxuu ka wadaa ay suurata misdiidayaan marka labadan ma iska hor imaanayaan maya markii horena wanaqla baasiqaatin lahaa dalcu nadiid suuradday ku jirtaa qaaf marka markan markan dambena suuraddii magaceedu sheegay markii dambena aayadu ka tilmaamay ma isdiidayaan marka ayib marka suura suuratu qaaf ayuu salaadii subax ku aqriyey salaada subax iyo jumcadaas mimbarka korkiisa iyo iyo ciidda oo kale salaatulciid iyadana qaaf in lagu aqriyo iyo waxbaa kusoo arooray sababkan ada suuraddu waxay tahay suurad aada wacdi badan iyo mawaaqiftii waxay jamcisay alqiyaamatu اlkubraa iyo alqiyaamatu suqraa labadaba ila sakrat lmowday ka hadlay wajaءat sakrat اlmowti biاlxaqi dalika ma kunta minhu taxiid haddaad sii socoto haddana markay qaala laa takhtasimuu ladaya waqad qadamtu ilaykum bilwaciidi iyo markaad yowma naqulu lijahanama hal imtala'ti wataqulu hal min masiid iyo qiyaamat lkubraa waa iyadan labadii qiyaamaha marka meeshii lagu jamciyay marka la dhimanayo iyo marka qiyaamo la tago marka ta'iir xoog badan bay leedahay majaamicda marka in laga aqriyo iyo saasaa keenayso baabu lqiraa'ati fi subxi biida shamsu kuwirat bihi qaala akhbaranaa mxamed bnu aban albalkiyu qaala xadaanaa wakiic bnu ljarax can miscarin wاlmascuudiy can اlwaliid bni sariicin can camri bni xurayhin qaala samictu nabiya sal slm yaqra'u fi lfajri ida shamsu kuwirat isagoo arinay muslim baa soo saaray xadiidkan baabu lqiraa'ati fi subxi bilmucawidatayni subxi mucawidateyinka in lagu aqriyo wabihi qaala akhbaranaa muusa bnu xisaamin الtirmidiyu wahaaruun bnu cabdillaahi walafdu lahu qaala xadaanaa abu usaamata qaala akhbaranii sufyaanu can mucaawiyata bni saalix can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayri can abihi can cuqbata bni caamirin anahu sa'la nabiya sal slama can ilmucawidatayni buu su-aalay qaala cuqbatu faamanaa bihimaa rasuulu llahi sal slam nabiga ayaa nagu nagu tujiyey fii salaati lfajri labadan mucawidateynka ayuu nebigu salaad subax nagu tujiyey marka mararka qaar ya can ilmucawidatayni mucawidateynku waa qul acuudu birabbi lfalqi qul acuudu birabbi اnnaas almucawidatayni ayagaa wax magan gelinaayo suuradahana wax magan gelinayo ayib mucawadataynna waa iska noqon kartaa waa la magan galaa iyagana ayb qaala cuqbatu famanaa bihmaa rasuulu lahi sal l slam nabigaa nagu tujiyey fii salaati lfajri markaa salaada subax mararka qaar in lagu aqrin karo suurada gaagaaban yaa laga qaadana xadiidkan marka laba isnaad buu leeyahay riwaayatu sufyaan canhu can cabdiraxmaan bni jubayr can abihi can cuqba ibnu abi shayba ayaa soo saareen sanadka labaadna waa mucaawiyatu can ilcalaa bni اlxaariث can اlqaasim mowlaa mucaawiyata can cuqba laba isnaadu ku yimi aimada qaar marka sufyaan ayay ku khada xugmiyeen xadiidkan axmed bnu saalix baana kamida kamaa fi taariikhi abi zurcata dimashqiy aimada marka sufyaan gaf xugmisa abu zurcata araazi baa kamida kamaa fi lcilal bni abi xaatim ayb waxayna arkeen ana alxadiida xadiidu mucaawiya inuu yahay labada sanad midka dambe ayaa xadiidka ah bay leeyihiin ku xoog badan yahay amaa midda sufyaan waa tan hadda anaga matniga noo taaleh waa laga xoog badan yahay sidaasay dhaheen ad war badan baa marka meeshaas lasii socdo laakiin cuqba xadiidkan duruq fara badan baa ayaa loogaga wariyey qaala baabu lfadli fi qiraa'ati lmucawidatayni fadliga kusoo arooray in la aqriyo wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa leytu marka ku tukashada uu nebiga ku tukaday mucawidateynka maxaa laga qaadana qur-aanka inay ka mid yihiin cabdullahi bn mascuud musxafkiisa waxaa la yidhi kuma qornayn mucawidateynka oo isaga marka yani mucawidateynka wuxuu ka dhigayay marka waa ducooyin all alla lagu magan galo bis maa ku jirin musxafkiisa laakiin waxaa la yidhaahdaa cabdullahi bn mascuud cardadii iyo bandhigii ugu dambeeyey oo nebiga iyo jibriil ay qur-aanka isu bandhigayeen isagu ma joogin baynamaa zayd ibnu thaabit iyo ubay bnu kacab iyo waa joogeen iyagaa marka ogaa in ay marka taa labadan suuradoodba inay qur-aanka ka mid ahaayeen haddii nebigu marka uu salaad ku dukaday idan waa qur-aan ilaa ma ogtahay salaada qur-aanka qiraa'ada un qur-aana lagu akhriyaayo qaala baabu lfadli ahay marka xadiidkan isaga wbihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaana leytu can yaziid bni abi xabiib can abi cimraana aslama can cuqbata bni caamir can abi cimraana aslama ahaa can cuqbata bni caamirin qaala waxa uu yidhi itabactu rasuula اllahi sal l slam nabigaan raacay wahuwa raakibun isagoo fuushan fawadactu yadii calaa qadamihi gacanteyda ayaan waxaan yeelay gomadiisa korkeeda faqultu waxaan idhi aqri'nii yaa rasuula allah e aqrisii yacni qur-aan ibar suurata huudin suurata huud ow suurata yuusuf faqaala wuxuu yidhi lan taqra'a shay-an shay aqrin maysid ablaqa ka xeel dheer cind allahi ilaahay agtiisa min qul acuudu birabbi lfalaq wax ka xeel dheer ma aqrinaysid ayib marka xadiidka asalkiisana muslim ayuu ku jiraayo alam tara aayaatin unzilat leylata lam yura milhuna qau qul acuudu birabbi اlfalq waqul acuudu birabbi اnnaas wabihi qaala akbaranii moxamed bnu qudaamata qaala xadaanaa jariiru can bayaani can qaysi can cuqbata bni caamirin qaala qaala rasuulu lahi sal slam aayaat unzilat calaya leylata aayado korkayga cawadan lagu soo dejiyey lam yura milhuna iyagoo kale lama arkin qau acuudu birabbi اlfalq acuudu birabbi اnnaas qaala baabu lqiraa'ati fi subxi yowma aljumucati maalinta jumcada salaada subx waxa lagu aqrinayo wabihi qaala akbaranaa mxamed bnu bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala xadaanaa sufyaan waxaa akbaranaa camr bnu caliyin qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaan wallafdu lahu ayb can sacd bni ibraahima can cabdiraxmaan ilacraj can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slm kaana yaqra'u fi salaati subxi yowma aljumucati aliflaamiim tanziil iyo hal ataa hal ataa cala linsaan iyaguna wax badanoo de jumcadii u munaasab ahoo qiyaamihii dhicitaankiisii iyo aadam abuuristiisii iyo wax badan baa ku jira wabihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaana huwa lwadaax xa waakbaranaa caliy bnu xujirin qaala akbaranaa shariiku walafdu lahu can lmukhawali bni rashid can muslimin can saciid bni jubayrin can ibni cabaas ana اnabiya sal l slm kana yaqra'u fi salaati subxi ywma اljumucati tanziil asajda whal ataa cla linsaan hada akhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm cla nabiyina mxamed